mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ka dhagax dhigay dhismaha xarunta cusub ee jaamacadda imaam mushaafici qeybteeda gobolka mudug dhagaxdhiga xaruntan waxaa ka qayb galay maamulka degmada gaalkacyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jaamacadda xubno ka socday wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug iyo mas-uuliyiin kale cabdulqaadir sheekh ismaaciil sheekh maxamed oo ah gudoomiyaha guud ee jaamacadda imaamu shaafici ayaa ka hadlaya dadaalada jaamacaddu ku dooneyso inay ku hirgeliso xarunteeda gobolka mudug
waxaan ku faraxsannahay inaan halkan magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug galmudug soomaaliya aan ka dhagax dhigno xaruntii afaraad ee jaamacadda imaam shaafici oo noqonaysana xaruntii labaad ee gobolada kadib markaan soo dhisnay ama soo dhagax dhignay soona dhammaystiran dhismaheeda xarunta labaad xarunta kuwaad ee jaamacadda gobolada ee ku taala magaalada gurceel xaruntaa waxay noqonaysaa xaruntii labaad jaamacadda imaam shaafici ku yarata gobolada iyo guud ahaan xarumaha jaamacadda ay leedahay rasmi ule milki u leedahay xaruntii afaraad ay noqonaysaa waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa halkaan gaarsiiyey jaamacadda halkaas soo gaarsiiyey guushaas waxaan sidoo kale mahadcelinaynaa muxsiniintii waqfe dhulkan oo maxaan ku yidhi ugu deeqay in diinta ilaahay iyo khidmada iyo tacliimta loogu adeego waxaan leenahay miisaanka xasanaadka lah inad saari waalidiinta u baxsateen ajirkeeda ilaah gaarsiiyo insha allahu tacaala jaamacadda imaam shaafici oo looga bartay oo ama halheyskeeda uu yahay alasaala walmucaasara asalka in lagu dheganaado oo dhaqanka wanaagsanaa iyo diintii subaneed lagu dheganaado abdheedna la ahaado adduunka lala jaanqaado culumta casriga la barto dhanka kale ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilme ayaa ka mahad celiyey dhismaha jaamacaddan isagoo sheegay in ay qayb ka tahay dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada deegaanka waxaan rajaynaynaa inay gobolkan wax badan kusoo kordhin doonto oo ay haddii ilahaydno culumta diiniga ah ay aad iyo aad uga qayb qaadan doonto kordhintooda iyo sare uqaadidooda bulshaduna way u baahan tahay ugu dambeyn axmed jaamac aadan gudoomiyaha guddoonka waxbarashada gobolka mudug ee wasaaradda waxbarashada ayaa bogaadiyey dhismaha jaamacadda cusub dhagaxdhigan aan dhagax dhigayno jaamacadda imaam shaafici oo runtii ah ka soo mid noqotay jaamacadaha ee gobolkan ku soo biiray oo ka furan oo aana rajaynayno haddii ilaahay idmo maadaama jaamaca ku soo caanbaxday dhinaca diinta ay tahay inay wax badan ku soo kordhiso gobolka jaamacaddan cusub ayaa dooneysa in ay xarunteeda gobolka mudug ka furto degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana ay qayb ka noqonaysaa jaamacadaha ka howlgala degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug